magaalada garowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa waxaa laga daafuray tababar ku saabsan khataraha ka dhasha isbeddelka cimilada tababarkan ayaa waxaa iska kaashanaya hay-adda safe the children iyo wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka puntland madaxa mashruuca saadaal maxamed sheekh yuusuf ayaa ka waramaya hadafka loo qabtay tababarkan
mashruucan haddaan wax yar ka taabanno waa mashruuc muddo soo socday bishii janawari ayuu soo bilaabmay wuxuuna ka shaqaynayaa degmada bandarbayla puntland ujeedka mashruucana waxa waaye sidii loo yareyn lahaa saamaynta ka dhalatay isbeddelka cimilada laba ujeeddo waaweyn baa ka leenahay tababarka midda koowaad in la isla fahmo horta sida aynu xogta innagu u isticmaalayno oo uga faa'idaysan karo markay soo baxdo lamber labo inaanu isla garanno yay yihiin cidda xogtaa isticmaalaysa ama stakeholderska waxa lagu yidhaha afka qalaad oo marka bisha february march tababarkan lamida baa la qaban doonaa oo xoogga lagu saari doono muuqaalka guud oo yeelanaya xildhibaadka soo socda dadka marka hadda halka laisla afgarto kafaaidaystayaasha ah ayaa tababarka lagu cusumi doonaa iyagoo isticmaali doona xogta igad ay soo saari doonto bisha janawari dhammaadkeeda sidaas si la mid ah agos dhammaadkeedana igad sidaas kale xog bay soo saartaa xilligaasna iyadana tababar kan lamid ayaa la qaban doonaa oo laga hadli doono sida xogtaas maaragtay loo isticmaali doono marka guud ahaan tababarku saasu daaran yahay saddex beruu socon doona haddii laha idmo madaxa hay-adda safe the children ee puntland maxamed cabdiqaadir ayaa sheegay in tababarkan uu ahmiyad weyn u leeyahay bulshada marka waxaan rajaynayaa mashruucan iyo tababarkan hadda halka bilaabanayaba inay noqon doonaan kuwa guul ku dhammaada oo laga faa'iidaysto waxaana ugu muhiimsan in marka xogta la helo lala falgalo wasiirka wasaaradda gargaarka maareynta masiibooyinka puntland ubax saciid maxamed ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarantay inay si hufan uga faa'iidaystaan haddii ilaahay idmaayo insha allahu khayr baan halkan ka rajaynaynaa saddexdaas beri waxaan rajaynayaa inaad wax badan traininkan ka weelaysaan hadhowna deegaanadeeni aad kula noqotaan wixii consultation ah waxaan oranaya tababar ma oranayo markii training la qabanayo dadka kasoo qaybgala iyo dadka traininka badan qabanayo ee aqoonta iyo cilmiga qofba in bay u joogtaa laakiin waxaa la iska yidhaahdaa iska consultations iyo wadatashi baan oranaya tababar oran mayo consultationkan waxaan rajeynaya inaad wax miro dhala ka soo saartaan waxaasna deegaanadeeni dib loogu celiyo shirkaanuna waa inoo furan yahay hadda wixii ka dambeeya si kastaba deegaanada puntland gaar ahaana deegaanada xeebaha ku teedsan ayaa inta badan waxaa saameyn ku yeesha xilliyada ay dhacaan isbeddelka cimilada waxaana tababarkan uu wax badan ka tari doonaa aqoonta dadka loo qabtay